anigoo ka taxadaraya inaanan cidnaba ka tegin waxaan raacayaa hadalkii islaan ciise qof waliba salaanta aan idin salaamay barta uu leeyahay yuunbuu ka qaadanaya waa idiin wada jeedaa kulli inaad wada joogtaa waxaan rabaa baryahan dambe waad arkayseen sidii guddoomiyuhuba uga qolada qolada ururada haweenka iyagaan si gaara usoo xusayaa maanta waa mahadsantihin waxaan rabaa runtii inaanu mahad celiyo intii soo qaban qaabisay oo b d r c iyo guddida kumeel gaarka ee doorashooyinka iyo inta kala shaqaysay inay isu keen keento oo hoolkan runtii quruxda badan iyo fadhigan quruxda badan isugu keen keenay hadalka waxay la tahay maxaa hadhay un baa la yidhaahdaa dee layskama un qaata bahalkee dhammaan waa la yidhi wixii aan odhan lahaa waa layga hormara beri horena waa waxaan idhi waniyoma naloo soo hormariyo iyadoon waxbaba hadhin yaa la odhanayaa hadla markaasaad waxaad ku hadashayba garan waayeysaa haddaba maanta waa nasiib badna qodob aydaan soo qaadin muhiima baan horta rabaa inaan sheego waana hambalyo waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo meeyarka cusub ee loo doortay london iyada oo aan shacabka reer london guud ahaan runtii ugu hambalyeynayo sida geesinimada leh ee ay markii ugu horreysay u doortaan qof islaama meeyarkaas sadiiq khan congratulation baan leeyahay anigoo ku hadlaya afka ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan reer puntland meel kastay joogaan hambalyo yaan mar labaad leeyahay waxaanan ku faraxsanahay runtii markii ugu horreysay siyaasadda markuu xafiiska soo qaatay qodobkii uu soo qaaday ugu horreeyey lafteeda inaan la qabo oo ah waxyaabaha aan rabo inaan inooga digo qayb ka mid a waxaan la yidhaahdo dimuqraadiyaddu waa albaaba badanta albaabadaa kuwa wacan iyo kuwa xunba way leeyihin sidii raggii iga horreeyay ay u soo qaateen waxaan inugu bogaadinayaa inugula talinayaa inta wanaagsan uun bahasha inaynu ka soo qaadano innaga oo ka digtoonaanayno inaynu la nimaadno ta ninka republikaanka ah ee maanta doonaya u tartamaya madaxtinimada maraykanka la yidhaahdo donald trump ee uu qayb qaybinayo saddex boqol oo sannadood ka bacdi dadkii maraykanka ku wada nalaa uu doonayo inuu kala qaybiyo cunsuriyad uu dhex geliyo waxay la tahay taas innaga lafteenu in aynu ka digtoonaano oo processkani waa yacni habkani muddo dheerna wuu qaadanaya dhibaatooyin fara badanna runtii waa uu la kulmaya bal marka ugu horreysa hambalyaan idin leeyahay guddida kumeel gaarka ee doorashooyinka waxaad nasiib ku leedihiin waktiga maanta idiin hadhay inuu yahay wakti idinku filan guddoomiye in aad kaga bogotaan inaad reer puntland gaadhsiisaan barka la doonayo ama ay leeyihiin inay gaadhaan oo ah inay helaan doorashooyin xor ah xalaalah oo weliba nabadgelyo ku dhaca taasina waxay ku iman kartaa intii uu ka sheekeeyey guddoomiyaha baarlamaankuba dee saddex jaran jaray hadda maraysa definitely raggii idinka horreeyey wuxuunbay xafiisyada kaga tageen meel maran ugumaydaanimin oo maanta idinku ma tihidin afkaxaad hawl afkaxaadha maaha waa hawl curad wey waa laydinka hormaray markii ugu dambaysay two thousand thirteenkii caqabadihii is-hortaagay waxay la tahay inaad ama isweydiiseen hadda ama isweydiin doontaan bartii wax inoo yaalle uun inaad ka ambaqaadaanoo inta dhiman aada dhammaystirtaan iyada oo aan filayo xilliga aada haysataan in uu yahay xilli runtii aada uga badan hawsha baaxadda leh ee idin haysataan hase ahaatee taasi waxa ay ku imanaysaa mas-uuliyaddani waa mas-uuliyad wadareed weeye collective responsibility weeyaan haddii aan qof kasta oo inaga inaga midi sidaa guddoomiyaha ururada haweenku ay u ballanqaaday aynaan ugu ballanqaadin inaynu ula shaqayno wax alla waxay qaban karaan ma jirto haba yaraatee waxaa laynooga baahan yahay anigoo weliba afka xukuumadda ku hadlayaan ugu horumarinaya xukuumadda waxay diyaar u tahay inay la shaqayso guddida doorashooyinka puntland wax allaale iyo wixii ay kula shaqayn karto inay kula shaqayso anigoo caddaynaya inay guddi xora yihiin oo dawladda aanay hoosman haba yaraatee maalinkii la magacaabay la ansixiyey ee la dhaariyey isku hal kitaabun baana lagu dhaariyey i remember hal kitaab yaana lagu dhaariyey anna gacantaan saaray guddoomiyaha baarlamaanka ilo joogaa gacantuu saaray axmed kismaayo khayr allahas iyo halkan taagana gacantuu saaray wixii aynu gacanta kaa u saarray waa inaan ka run sheegnaa waa mas-uuliyad waxaa ka hadlay in alle intii iga horreysay baa ka hadashay mas-uuliyaddaad ummadda u haysaan ee ballaaran sida ay hadda inaad uga soo baxdaan waa waajibaad aayadihii qur-aankaha iyo axaadiistii nabawigahaa iyo maamaahi nooc kasta wax laydinku sheegi hadday dhaqan tahay iyo hadday diin tahay labadaba wixii maanta qaldamee idinka idinka qabaa idinka idinka qaldameene cid